xilli abaaro iyo kulayla daran ay ka jiraan qaybo ka mid ah deegaanada jubbaland ayna maalmihii ugu dambeeyey isa soo taraayeen qayladhaanta ka soo yeeraysa bulshada deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay dadka degan wajahayaan daruufo adag ah oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid tahay biyola-aan wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland ayaa ku baaqday in loo gurmado dadka kulaylka iyo abaaraha jira ay saameeyeen haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanada dhaca dhanka galbeed ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in aysan haysan adeegyada asaasigu ah nolosha sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada badanaaba ugu daran oonka ayadoo aanu biyo la helin baad waxba ma anfacayo marka dadka waa tabaalaysan yahay waa gaadiid la'aan waa hoy la'aan waa weel la'aan kuleelka waa nahayaa abaaraha dad ay haayaan marka cuntadana sidaasaan ka nahay waxaan ka codsanaynaa inay un ayna soo gaarto sida un ugu dhaqsiyaha badan aasaaska nolosha dhan ma haysanno waxaa nagu xun waxbarashada caafimaadka biyaha wax kasta oo qofka bili'aadankaa uu u baahan yahay dad baa xalay ciyaalkooda wada qadanya habeen horeba ilaahay baa gargaar leh xag bili'aadnina gargaar buu leeyahay inay naloo gargaaro maxas baanahay hoos naloo fiiriyo dhanka kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed ayaa hay-adaha deeqbixiyayaasha ee ka howlgalay jubbaland ugu baaqay in loo gargaaro dadka tabaalaysan ee kuleelka ah iyo biyola'aanta wajahaya walaalayaal waddanka waxaa naga soo gaadhaya xogtaannu ka hayno degaanadeenna baahi badan oo biyaa ka jirta culays badan baa jira xoolaho dad meelo badan baa lagu dhintay maalmii ugu dambaysay dhimashaa jirtay dad oon u nafaxay baa jira xoolo dhimanayaa jira dadaan biyihii gaari karin baa jira waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala u wada istaagno oo aan halkan baaq ka soo jeediyo dhammaan inaynu u wada istaagno dadkeena isaan u badbaadini lahayn xoolaha u badbaadini lahayn ugu diyaar garoobi lahayn abaarta iyadaa dadkeena inayna saamaynin marka muhiimadda qorshuhu saasuu ahaa waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno hay-adaha saaxiibadanaayna waxaan rabnaa oo ay ugu horeeyaan hay-adaha waxa weeye fanka hadda hayaayey qorshaha inay raacaan baan rabnaa wasaarad kasta qayb baa kaga jirta wixii life store ka khuseeya agriculture ka khuseeya interior ka khuseeya fisheriga ka khuseeya waterka ka khuseeya wasaaradaha rabnaa wasaarad kasta shaqaad la qabanaysaan in qorshaha iyo baranka lagu wada shaqeeya haddii aan laydmo saasaan rabnaa haddii aan laydmo